والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal xalay meel aan yar sheegayo lahaa waxay u yar baahantahay in la yar dabdiyo ama la hubsado waa xadiidkii abu hureyre baabku inoogu bilaabmay waxaa ku sugnaana inuu yidhi uma balaغnaa anahu taraka dalika lama unzil iyadoo kale riwaayaadka dambe umuurahaasi aanay inoogu sugnayn waxaa ku sugan riwaayaadka dambe ay tahay isagoo rasuulka ilaahay qoomka ama la magacaabay u ducaynayey markii dambe uu rasuulka ilaahay ducadii daayey ee abu hurayrata uu cid weydiiyey uu yihi rasuulka ilaahay waa kan ducadii qolada uu ducaynaya uu kaba tegey ayaa waxaa loogu jawaabay miyaanad ka warhayn inay yimaadeen oo imaatinkoodu u daayey markaa riwaayada dambe de waxaa kuba sugan wuxuu u daayey iyadaa ducadii horta qoomkaas waa inay yimaadeen kuwan kalena isku wakti inaanay ahayn baan soo sheegnay sharaxyadii muslim horta ilaa dhowr aan arkayna waxba cibaarada wax kamay qaban ishkaalka jiraana waxa weeye horta mid weeyaan oo waktigana rasuulka ilaahay lixyaan iyo ricli iyo dakwan iyo cusaye iyo uu habaarayay waxaan leenahay waa maraasiishii saxaabiga ayay noqonaysaa oo isaga way ku horreysayba imaatinkiisii ishkaalka meesha jira waxa weeyaan waxaa inoo sugan oo markaas laysa laka min alcamri shay-un aw yatuuba calayhim aw yucadibahum fa inahum zaalimuun inay qisadii uxud kusoo degtay markii rasuulka ilaahay ay dhibeen dakreen asxaabtiisiina ay laayeenba oo rasuulka ilaahay dee qoomna uu habaariyo yidhina seebaa ay u liibaanayaa qoom khadabuu waja nabiyihim bidimaa in aayaddu ay soo degto ay xataa qisadan reer bani lixyaan iyo ricliya ay kaba wada horreysay waana ishkaal dee yar daahir oo aada u wajiha xaafid ibn xajar raximah llahu tacaala kitaabkiisa fatxulbaari oo dee qaamuusu sunna oo kitaabkan uu sharxaya mooye haddana waxyaalaha meelaha kale ku yimid oo kolley dabdiyo ayaa bukhaari baa waxaa dhacay meel dambe oo kitaabu tafsiir ahayd iyadoon uma balaqana aanay dhicin ayaa waxaa ku sugnayd in wuxuu iska daayey markay aayaddaasi soo degtay halkaas baa wuxuu ku yidhaha uu faa'iideeyana waana faa'iide muhim oo halkan ina anfacaysa cibaarada bukhaari walow laha idraaj baa ku sugan wuxuu halkaa ku caddeeyaa uma balaqnaa anahu taraka dalika lama unzila horta ruuxa yidhi abu hurayre inaanu ahayn zuhri uu yahay ibnu shihaab oo riwaayadan yunus ibnu yaziid ee muslimna ay caddaynayso walow qaala makaanigani oo li qaala uma balaqnaa isaga s soo naqligiisa ay dhacday marka wuxuu leeyahay zuhrigan ciddan le waxaana soo gaadho nu maqalay de waana cidda odhanaysa waa nin ka dambeeye rasuulka ilaah on laba kulmin ayaa le saasaanu maqalo na soo gaadhayna kii u joogay isaga waaba u joogaayo wuxuu odhanayaa waxaasaa dhacay ama saas aayadaasaa soo degtee waxaana soo gaadhay cidda lihi wuxuu leeyahay waa zuhri riwaayadan baana caddaynaysa buu leyahy xataa bukhaari idraajka dhacay laakiin wuxuu raaciyaa wa ana hada balaaqa laa yasix saa dee zuhri ka cabiray uu leeyahy balaqana haddana wax saxiixa maaha oo de ah inuu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh habaarkan iyo ducadan daayey ama habaarkan markay laysa laka min alamri shay-un soo degtay balaaqaas naftiisa uu leeyahayna ma ansaxayo oo sababtaani u ansaxaynba dee qisadii uxud bay aayaddu markaa horteed bay soo degtay imaka markay soomay degin markan uu qolooyinkan habaariya soomay degin horteed bay aayaddu soo degtay oo ka wuxuu leeyahy horta balaaqa markaa arrinkan faa'iidaysanaynaa suma balaqanaa qaa'ilku ila halkan inooguma caddeey waa zuhri xaafid ibn xajar baa kitaabu tafsiir suuratu ali cimraan ku caddeeyo mujaladka sideedaad walow qisada uxudna ishkaalka uu ku horreysay ama qaswata uxud mujaladka toddobaad arrinta kale meesha jirtaana hada albalaaq laa yasix sababtuna waa maxay ilaahay qowlkiisa laysa laka min alamri shay-un aw yucadibahum dee axaadiiay noogu sugan tahay qaswadii uxud ama qasadii uxud bay kusoo degtay taasna way kaba horreysay markaa bal arrintaas waana arrintan xalay lahaa wakti aan dee umuurahaasna kusoo yar wada hubsado oo ayaamaan helin bal waxay noqonaysaa waa casharkii xalay iyo waxaa dee si guudun waayo waa ishkaalaad had iyo goor kutubta ku yimaada cidda xalistaa shuraaxduna kolkol ayay barhkoodna daahirkaa ku daayeen barhna hadday doonaan sadun ay kuba sharxaan oo isku mid baan raggan kutubta sharxay nin naaqila oo wixii hubsanayo wixii kale la dabdin iyo nin daahirkaasun xataa tanaaqud hadduu jira dee ku soconaya labadiiba way ku jiraan ama waabay kuba badan mid isagu taxriif dhacay kuba sharxanayaana kamid weeye inta meesha tasfidha hadduu doon si kuba sharxanayaana kamid weeye taas iyadu bal waa arrinta imaka casharkii xalay walow aan lahayn masalada qunuudka waa de waa in soo yar khulaasayn doonaa una waan dib dhigana xalay taas dee axaadiisii bay noo socotan وxadثna yaحyى بن yaحyى qal qarأت عlى maliki عan isحaaq bn isحaaq bn cabdالlahi bn abi طلحة عan anas bn maliki qala anahu qaal dacaa rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay ayaa wuxuu habaaray calى اladiina kuwii qataluu laayay asxaaba bi'ri macuunata bi'ru macuuna nimankii asxaabtooda ahaa laayay waa qoraadii ثalaثiina صabaaxan soddon subaxood ayuu habaarayo salaada subax markaa uu tukanayo ayuu qunuudayey isagoo qoomkaa habaaraya waana tii xalay qisadooda oo kooban aan soo maray asxaaba bi'ru macuuna toddobaatan quraa la odhanayeyna way ahaayeen uxud dabadeedna way ahayd oo intii uxud dhacday ayaa haddana umuurahan israaceen rajiic iyo waxa weeyaan iyo tan iyo bacdo nadirun adigu reer nadir dabadood yadcuu xaaluu habaarayo calىa riclin wadakwana walixyaana wacusayata uu habaarayo casat illaaha warasuulah oo dee hadihi اqabaa'ilu casat illahi warasuula ilaahiyo rasuulkiisi way caasiyeen waxaana aan odhan karnaaba waa cusaya na waa habaarayo gaar ahaan iyada waayo axaadiis baa saa kuba timi iyadoo gaar ahaan laga sheegayo cusaya oo casat illaha warasuula lixyaan mooyaane saddexda kaleena waxaan idhi waa reer bani sulaym bay kaba mid yihiin ama budun iyo afkaad reer bani sulaym kamida weeye qaala anas anas ba wuxuu yihi anzla allahu caza wajala ilaahay baa wuxuu soo dejiyey fi ladiina kuwii sha'nigood qutiluu la laayay bibi'ri macuunata bi'ru macuuna lagu laayay qur'aanan qur'aan ayuu soo dejiyey qara'naahu aanu aqrinay xataa nuskha ilaa la naskhay bacdu intaa dabadeed waxaanu ahaa an balliguu qowmana an qad laqiina rabbana faradiya cana waradina can iyagii way dheeraayeen ba dilkaa ku dhacay waxyigii baa rasuulka ilaahay uba yimi waxyaalihii soo degayna waxaa kamid ahaa arrinkan ah iyaga ilaahay inooga soo naqliyey dee waxyaan walow aayaddu laftan iyo xukmda aynu mansuuq tahay an balliquu qowmana qoomka iyagii gaadhsiiya an qad laqiinaa rabbana rabbiga iyo inaanu la kulanay ee waa kuwaa dhintay shahaadana way ahaayeen faradiya uu raalli noqday cana annaga waradina canhu waa arrinkan uu leeyahay qur'aan baa soo degay aan aqrinay laakiin markii dambe la nasakhay adugu waa arrinkii ama qisadii reer bi'ru macuuna waxadathanii cambal markaa maxaa iyada inoogu sugan qunuudkani waa qunuudkii naazilada rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh san axaadiisii horeba kusoo aragnay inuu isagoo qoomkaa habaarayo qunuudayey dee waanay inoo sugantay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markuu qoom u ducaynayo uu doono inuu cid u duceeyo ama cid san oo kale uu habaarayo inuu qunuudi jiray oo qunuudka uu ku ducayn jiray ama kuba habaari jiray taa waa axaadiisa kala duwan bay inoogu timo waxna aan aragnay waxna ay nooga dambeeyaan وxadثnي cمr الناqd وزhيr بن حرb qال xadثna إسmاعيل عن أyوب عن محمد qال أنه qاal محمد بن صيrين ba wuxuu yihi qلت لأنس أنس ba waxaan ku idhi hal qnta miyuu qنuuday رasuul اللahi صلى الله عليه وسلم في صلاaة الصبح صلاada صبح rasuulki ilaahay ma qنuuday taas baan idhi qaaل wuxuu نaعم ha bacda rukuuci ay qanata waa qunuuday bacda rukuuci rukuucda dabadeed buu qunuuday yasiiran waa zamaanan yasiiran oo dee markaa uu qoomkaa habaarayay waa kaa soddon habeen soddon cishaa bay ahayd waa waqti yar intaasuu qunuuday khaasatan qunuudka noocaasa waxadathanii dee ma ahata waa markaa dee mar ka dambeeyey oo way kala dambeeyeen markan uu lahaa allahuma anjil walida ama najil walid ibn alwalid iyo qolooyinkii kale la socday wakti dambay hayd oo waktigaa may ahayn way ka dambeyso iyada markaa kalena u laaban be وxadثnي عbayd اللhi بن معاad العنbري وأbو كرayb وإسحاq بن إbrاhيm ومحamed بن عبd الأعلى واللفظ لبن معاad lfdiga inoo soo socda ina معاad baa leh qal markaa wuxuu yidhina dee kuwa kalena hade way la wadaagsadeenoo sheeka way kala wada wariyeene lakiin lafdigu ayuu leeyahay xadaثna المctamir بن سlayman عan abيhi عan abي mijlazi عan anas بn maliki oo muctabir ibnu sulaymaan baa bihi sulaymaan ibnu darkhan ataymi sulaymaan ataymi buu kaba warinayaa isaguna abi mijlas waa taabiciga laaxiq ibnu xubayd la idhaah isaga naftiisu sulaymaan ataymi anas waa la kulmay waxna waa ka wariya waasidana waa kaga wariyaa dee biduuni waasidana waa ugaba wariyaaye can anas ibn laaxiq ibn xumayd can anas ibni malik qaala anahu qaal qanata waa qunuuday rasuul llahi salى اllahu عalيyه wasalam rasuulkii ilaahay shahran bil buu bacda rukuuci rukuucda dabadeed qunuuday fii salaati subxi salaada subax maxaanu u qunuudayay yadcuu waa habaarayay calىa riclin wadakwana waa nimankaa quraada toddobaatankaa qadriga iyo ku dilay dagaal kumay dilin waa loo yeedhay noo kale ee la yidhi iyagoo iska joogo halkii markay gaadheenna waatan amaani halkiiba gaadhin bana la laayay qadri lagu laayay haddaba isagoo ricli iyo dakwan habaaraya wayaquulu waxaanu lahaa waatan laqbadii labaaden sheegayna wixii tilmaamaye cusayatu cusaya reerkaas casat illaah warasuul magacoodna saasaabu ahaa dee mukhaalafada iyo cisyaankaasna way la yimaadeen taasna waa yidhi waa odhanayay taa وxadثnي weli axaadiiثkii anasun baa inoo socdayo duruqdiisii وxadaثnي mحamed بن xaatimi qala xadaثna bas بن asadi qala xadaثna xamad بن سlmta qala aخbarana anas بن siriina anas بن sirin waa mحamed iبن sirin walaalkii dhowrna way ahaayeen ilmo sirin walow labaatan ay ka badnaayeen sirin dadkiisu laakiin inta iyagu waxwariya ayaaba lix ama toddoba gaadhaya waxaana kolkol dhacaba yani kitaabkeenan iyo dhicinba kutubtan aanay inoo dhicin inoo dhow eh saddex ilma siirinoo midkoodba kakale ka warinayo marka dambe anas ugu dambeyn lagu dambaynayo taasi way dhacdaa ninka ugu shahiirsan dee uguna mudnaa ugu qiimo badnaa marka ibnu sirin la yidhaahna isagubu ku dhacaa ragga kale kuma dhaca haddaan dee cahdi jirin haddii saasoo kale iyadan cahdi jirin ibnu sirin la yidhaha waa moxamed kolleyna malaa xagga dee waxa soo raacda xagga fadliga iyo qiimaha iyo taas haweenaydii qiimaha badnayd iyadna xafsa bintu sirin dumarkii taabiciyaadka ahaaba marka la eego cilmi ahaan iyo zuhdi ahaan kuwii ugu mudnaa kaba mid ah bal siyoode dee iyada iyo umudarda ayuunbaaba alfiyadiisa soo qaadayo uu yidhaahaa wa bintu sirina wa umu darda khayr الnisa macrifata wazuhda dee dumarkii waa dumarkii taabiciyaadka ujeedaa maaha dumarkii saxaabiyaadkan kuma jirane wabintu sirina waumu darda khayr nisa macrifata wazuhda kale alfiyada ciraaqe cabra meesha soo korodha oo waa saddexda la yidhaaho waaba cilmi ahaan iyo camal ahaan bay adigu mudnaayeen ee culimaay ahaayeen waaweyno markaa waa ino sirin iyo umu darda isuqra iyo camra bintu cabdiraxmaan haddaba laakiin de anaskana kamid weeye sirinku wuxuu ahaa dadkii adigu waktiyadii dagaaladii horeba ay dhaceen ee ciraaq iyo dadkaas dad lasoo qafaashay ayuu kaba mid ahaa kollay sirina wuxuu mamluug u ahaa anas ibnu malik isagaa mukaataba ahaan iyo kitaab ahaan intu xoolo ka qaatuu sidii ku xoreeyayo ee walaha reerka isagaa lahaa anas ibnu malik baa lahaa aabahood sirin baa iyagu waxa weeyaan taasay ku dhasheen lakiin aabahood sirin baa xaaladiisu ta ahayd أخبرنا أنس بن سيrين عن أنس بن مالك أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qنت waa quنوuday شهرا بl بعd الركوع في صلاة الفجر صلاada الصبح يdcو xaalu habaarya عalى بني cusaya iyagoo keliya mahayde kuwo kalena way la socdeene raawigan xadيiثka anas ka wariya intan ku baabsadayo waa qeyb dadkii la habaarayay kaba midahune weli xadiidku waa inoo socdaa xadiidka anas oo imika kuma joogsan ota balansi raacina duruqdiise وxadثna abubكر بن abي شhaybة وabو كرayb qال xadثna abو معaaوiyةa عan cاaصب وcاaصب بن سlayman الأحول عan أنس axaadiia nas weeyo had iyo goor axaadiia kolkol daahirkooda aad moodo inay yar kala duwan inay iskhilaafsan yihin waa anas axaadiiiisa xagga qunuud kasta axaadiistii basmalada kala dunaydba isaga xadiidkiisa un ay u ahayde haddaba can anasin qaala wuxuu yihi caasim baa odhanaya qaaladan maha qaala anasun ha odhanina can caasimin can anasin isagoo anas ka warinaya qaala caasim wuxuu yihi sأlthu anas baa waxaan weydiiyey can اlqunuuti qunuudkaan weydiiyey qabla rukuuci qabla rukuuci ma rukuucda markaa la qunuudayo ma intaan la rukuucin ba aw bacda rukuuci mise waa rukuucda dabadeed ma rukuucda horteed ba mise waa rukuucda horteed hadda ag inoo horeeyeenna waxay ogow faqaala wuxuu yihi anas qabla rukuuci qunuudku waxa weeye intaan la rukuucin qaala wuxuu uhi qultu waxaan idhi caasim baa odhanaya faina naasan dad ayaa yazcumuuna waxay sheeganayaan ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qanata inuu qunuuday bacda rukuuci rukuucda dabadeed faqaala wuxuu ihi inamaa qanata waa qunuuday rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam shahra bil marka la eego bacda rukuuc buu leeyihi ama qunuudkiisa kala qabla rukuuc ahaabaa macnuu noqonaya lakiin bil wuxuu qunuuday waa intii uu lahaa bacda rukuuci yasiiran markii horene yadcuu xaal uu habaarayo calaa unaasin dad qataluu laayay unaasan dad laayay min asxaabihi asxaabtiisii kamid ahaa oo qadri ku dilay yuqaalu lahum laguna magacaabo kuwa asxaabtiisa kamid ah alqura waa raggii culimada ahaa weeyaanoo alqura cahdigaas saxaabadii iyo cahdigaa ku dhowba ee alqura oo dadka culimada alqura la odhanaye haddaba bal matalan weliba camalo lahaa niman quraa la yidhaah niman lahay kuwaasuu isagu ku qunuuday oo bacda rukuuc uu qunuuday laakiin inta kale qabla rukuuc bay ahayd lafdigan baan ku darayaa xadaثana بn abi cmar qaala xadaثana sufyaan can caasimin qaala samictu wuxuu yihi caasim samictu anasan yaquulu anas baan maqlay isagoo leh anas baan maqlay isagoo leh ma raأytu man arag rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaah wajada murugooday calىa sariyatin waa sariyo iyo ciidan dee uu diray oo aanu laba socon oo adigu waa ciidankaa kooban asiibay weeye oo dee dhibaata ay gaadhi weeyaan oo waxay heleen maa wajada intii uu murugooday rasuulka ilaahay calى sabciina toddobaatankii aladiina toddobaatankaasoo usiibuu la laayay oo la dilay la asiibay waa qatli waxaa ka baxayba dee waa ta aan sheegayna mid ama labay ahaayeene yowma bi'ri macuunata maalintii bi'ru macuuna kaanuu waxay waa halkii lagu dilaa bi'ru macuuna la odhanaya maceelkaas kaanuu waxay ahayeen yudcowna kuwa lagu magacaabo alquraao nimanka quraada la odhanayay oo dadka dee magaca iyo martabada mutay sare ayaabay ahaayeen famakasa waa nagaa rasuulka ilaahay shahran bil yadcuu isagoo habaaraya calىa qatalatihim kuwii laayay oo kuwii iyaga laayay qaati jamcu qaatilba sida qaatil qatala kamil kamala saahir saxara oo kale waa jamac jamacyadiisii kaba mid ah lafdiga wajadana waxaan dee nidhi macnaa xazino weeye oo ficilkan wajada maado iyo mudaaricba isagoo isku mid ah walow masaadirtiisu ay kala baydho macaani dhowra leeyahayo wajada oo waa murugooday waa tan aan hayno wajadadii badnaydee naqaanay oo waxbuu helay oo kale wajada oo waa ogaaday oo tii dee labada mafcuul qaadanaysay oo kale wajada saa dee makaa oo iyaduna ah tii min alm min alwajdi oo cishqiga iyo jacaylka oo kale iyo taa jaanibka ahayd marka inta badan masaadirtaa lagu kala duduwaayo mawjide iyo wujuud iyo wujdaan iyo wajdi iyo masaadirtaa kala duduwan ee laakiin maadiga iyo mudaaric waa isla mid oo dee laakiin siyaaqa hadalku si u dhacayo ayun baa macnaha aada dee ugu fasiraysaa marka rasuulka ilaahay dadkaas aad buu uga xumaaday dee se lagu dilay iyo dadka intaa leega israacay ee weliba hadday dee iyagoo jihaad tegay oo dagaal tegay oo iyaguba dagaal tegay ay israacaane dagaal umay socon ahdi bay lahaayeen dad bay dee waxa weeyaan uba yeedho ciddii u yeedhay iyo dee wixii ku dhawaa meeshii baaba lagu dilay marka arrinkaasaa rasuulka ilaahay aad ba ugaba xumaa ama aada ugaba murugooday taasna waxay keentay inuu qoomkii habaaro laayay riwaayad danbaa inoo harsan xadiidkan caasim marka la eego xadiidka anas weli waxbaa inoo harsan anas waxa weya caasim lafdigiisa وxadثna abu quraybin qal xadaثna xafs وbn fudayli x وxadaثani بn abi cmar qal xadaثna marwan kulhm waa marwan iyo labada hore xafs بn diyaas iyo mحamed بn fudayl saddexdoodaasi kulhm عan caaصim عan anasi عan النabiyi slى الlahu عalيه waslم bhada الxadiiث marka yaziid bacdu markood ba wuxuu la dheeraanayay calىa bacdi marka kale ujeedadu waxbay isla dhaadheeraayeen ee laakiin xadiidkaa intaan soo maray dee kollay si guud ugama baxsana bal iyadoo xadiidka anas inoo socdo dee markaa dib aan kollay masalada uusoo yar laami doono halkan riwaayada caasim waxaa inoogaba sugan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ama markii uu weydiiyey qunuudku waa waqtigee inuu qabla rukuuciyo dee waana kan rasuulka ilaahay uba tirinaya salawaat ullaahi wasalaamu caleyh taas baa iyada inooguba sugan bal kolleyna rasuulka ilaahay dee xadiiskiisan anas ee imaka qoladaa biru macuune markii la laayay iyo xadiidkii abu hurayre aynu hore usoo maray iyo xadiidka khufaaf ibnu iime aynoo dambeeyo iyo intana waxa kuba sugan bacda rukuuc rasuulka ilaahay inuu qunuuday baa inooguba sugan xaafid xajar baa kitaabkiisan tarfuus alxabiir la yidhaah ba wuxuu kasoo naqliyay atran in la yidhaah isagoo imaam axmed weydiiyo arrinkan buu weydiiyey rukuucdan iyo caasim riwaayadiisan uu yihi waa qabla rukuuco markaas baa waxa uu axmed waa sida kitaabkaa talkhiis kuba sugan atramna su-aasha isagaa lahaaye ayaa wuxuu yidhaahaa maye caasim marka la eega ciddii la wadaagsatay xadiidkii anas kaba warinaysay hishaam can qataada iyo abu mijradkan marka dhaweyd ba inoogu sugnaa riwaayada an marka marka laga ama ayub can abi mijrad can de waxa weeyaan can anas oo kale iyo taa riwaayada taymi oo kale xandala isaguna riwaayaad laga wariyey oo iyaguna anas bay ka wada warinayeen dhammaan ba wuxuu leeyahay waxaa kuwaa kale oo dhan riwaayaadkooda waxa ku sugnaa bacda rukuuc oo hadalkiisu u dhacayaa waxaa imaam axmed inuu caasimuun qabla rukuuc la yime bacda rukuuc intii kale ay wariyeen oo de bal markaa arrinku uu yahay si wax dee laga raajaxsayo bacda rukuuc inuu qunuudku ya aanu ahayn laakiin bukhaari baa waxaa kallay ku raacsan caasim cabdilcaziz ibnu suhayl oo isna saxiixa bukhaari kuba sugan oo iyadana qabla rukuuc ay kuba timiye adigu laakiin siday culimadu ku jamciyaan riwaayaadkuna kuwada yimaadeen waxa ku yimaadeen kale qabla rukuucna wax way yimaadeen bacda rukuucna way yimaadeen markaa wuxuu xaafid xajar fatxulbaari kuba yidhaahaa anas markay axaadiistiisa noqoto qunuudkan lilxaaja waa kan nawaasisha sida kan dee rasuulka ilaahay markuu qoom u ducaynayay ama qoom uu habaariyo uu qunuudayay kaasi waa lilxaaja baahi baa keentay kaas oo kale anas ina riwaayaatku isma khilaafsana ee bacda rukuuc unbay ku yimaadeen waa taas laakiin hadduu qunuudku ligayri lxaaja iyo sida qunuudkan kale dee aimada qaarkood ay kuba tagaan ee layska qunuudayo iyadoo dee naazile aanu ahayn oo kale kaabaa wuxuu leeyahay anas sida iyada kaba timi waa ma riwaayaadkiisu ay yihiin waa qabla rukuuc inuu yahay horta kollay bayhaqiyana waa siday raajax yeelaan bacda rukuucune laakiin arrinka jira waxa weeyaan un kollay riwaayaadku labada dhinacba way ku yimaadeen asaniiduna way inoo sugan tahay marka labaduba waa shay jaa-isa asxaabtii rasuulka haddaan eegnana kollay labada xaalaba waa laga soo naqliyey maxamed ibnu sira kitaabkiisan witriga uu leeyahy witriga ka hadlo kollay kitaabka o dham inama soo gaadhina mukhtasarkiisan maqrizi baa ina soo gaadhe ayaa wuxuu ku sugan inuu markii hore abubakar iyo cumar iyo rukuucda dabadeed bay qunuudi jireen waasan markaa waa salaadii subaxma rukuucda dabadeed unbay qunuudi jireen deeta cusmaan baa waktigiisii rukuucda horteed kaba dhigay si ay dadku ragcadda usoo gaadhaan ujeedada dadku ragcadda ay usoo gaadhaan oo ragcaddu aanay u dhaafine ducadii baaba la yar dheerayn karaaye ayay markaa kolley albanina isaga wuxuu yidhaahaa isagaa tali taxqiiqiisa le kitaabke sanadka wuxuu kaba dhigaa sanad saxiixa inuu yahay xambaarkaas bal markaa waxaan leenahay horta labada xaalaba way yimaadeen oo xagga rukuuc hor in qabla marka la eego in qabla rakca iyo ama qabla rukuuc iyo bacda rukuucba xagga aimadu kolley sia shaaficiyada oo kale iyo qolooyin dee bacda rukuuc baa qunuudku yahay waa qolooyinka sugaan sheegaya qunuudka raatibka ah maalikiyadoo kale iyagu waxay ka dhigaan qabla rukuuc haddii qabla rukuuc laga dhiga de ruuxu markuu qira'adii dhameeyo ayuu malaa takbiir say yidhaahaan kula maalikiyada ana agtooda takbiirtaasi kuba sugnay intuu laba yimaado ayuu ducadii aqriyayaa marka dambena waa rukuucayaa bal markaa waa axwaal saxaabadii markaan eegno axaadiida markaan eegno inaoguma timiyo bal jamcin yar oo damboon dib ugu yar laami doono axaadiida anasna kolley bal waan soo naqlin doonaa hadalka u ibnulqayim yidhaaho yidhaaho imika waxaan jaanibkan eegeynaa un waa rukuucdu ma qabla rukuuc am bacda rukuuc walaa aimada qaarkood si waxay caasimla gooni noqday hadalkoodu yahay laakiin waxaan leenahay waa lala wadaagsaday waana ikhtilaaf mubaaxa un haddii qabla rukuuc laga dhiga haddii bacda rukuuc laga dhigana waa shay jaa-isa laakiin dee jaanibka badan ay yidhaahaan waa badan yahay riwaayaadkuna u badan yahin bacda rukuuc weeye anasna riwaayaadkiisa hadday rukuucda nidilxaajaba tahay waa tii naasilada bacda rukuucun baa isaga axaadiistiisu halkaa khilaaf maba jiro ee waa rukuucda aan ahayn taa xaajada ama naasilada ayaa hadalkani kuga jira ee ama iyada rukuucda bacdalxaaja iyo kuwa uu soo naqliyo habaarkiiyo taas ahaa bacda rukuucun baa isaga waxa weeyaan riwaayaadkiisu ay yihiin walin axaadiisu way noo soconaysaa وxdثna cمر الناqd qال xdثna الأسود بن عمر بن عاmr qال أخبرna شعبة عن qtاة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم qنt شهرا رasuulka ilaahay bil buu qنوuday ylcnu xaal uu lacnadayo rعلا وdكواna وcصyta csw الله ورaسuل waa intuba weeye qolooyinkaasuu lacnadayey macnaa uu habaarayey markaasaa waxa weeye waana de waxaa loo habaariyay ilaah iyo rasuulkiisii bay caasiyeen reer banilaxya nimanka aan iyagaba u socon waa kuwa iyaguna qadriga ku dile waxay dileen mooye wixii kalena iibiye reer maka u geeyey si ay u dilaan reer makaoda taas n kuwan kalena waa kuwa dee raggaa toddobaatankae weliba reer najdi odayaashooda iyo barhkooda ma waa ninka mulaaxiblasina dacwadiisa iyo jawaarkiisaba ahaa iska laayay uno dee sablaan iyadoo hadda iyaga dalabkoodi iyo marka la eego odaygaa dalabkiisii ay kuba socdeen waxay u socdeenna dagaal aanay ahayna bal si ay rasuulka ilaahay dacwadiisa u gaadhsiiyaan intaasi ay ahayd bal markaa taasoo dee umuraha saacisiyankoodu ahay waa habaareen وxdثna cمr الناqd qال xdثna الأسود بن cاmr qال أخبرna شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه xdثna محamed بن msنى qال xdثna cabdالرحمaن qال xdثna هiشhاm عan qtاadة عan أنس هiشhاm الdstawائي هiشhاm بن xaساn baan ujeeda الqrdusi عan qtاadة عan أنس أna رasuul الlahi صلى الlه عليه وسلم qنta شhهرا bil buu qunuuday rasuulka ilaahay yadcوu xaal uu habaarayo calى axyaain reero uu habaarayo min axyaaءi الcarabi carab reeraheedii iyo qolooyinkoodii kaba mid ah uma tarakahu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaa waa ka tegey muxuu ka tegey qanatay haydema uma tarakahu qunuudkiiba waa daayey farhu ka qaaday wayo walow beri dambe u laabmay waa tafsiir ama sharax xadiidka lagu sharxo dee qolooyinka iyagu aan sugahayn qunuudkan raatibka aan sugahayn ku koobaya qunuudka qunuudkan nawaasisha iyo xaajada une qunuud kalama jidaysta leh waa siday xadiidka kuba sharxeen oo kale bal qolooyinka iyagu ka dhigay xataa qunuud naasilana inaanu jirin rasuulka ilaahay markaa uu qunuuday uu ka tegay laakiin ka tegidda waxa way kaba dhigayaan uma tarakahu tarka nasin sia dee xanafiyada iyo markaa qowlkoodu yahay waa naskin ka tegeed buu ka tego dibba uguma laabine laakiin taa axaadiistan kaleynu soo aragnay ee rasuulka ilaahay waliid ibnulwaliid iyo cayaash iyo salamiya u ducaynayo iyo oo ka dambeysay taas baa caddayn inaanay tarki naski oo la naskay aanay ahayn qolooyinka iyagu suga rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qunuudkaas dee midib naaziladana suga oo iyagu aan ku koodin salaada subax marka qunuudka raatibka ana suga ee dee salaada subaxoo iyagoon xaajo lalahayn laiska ducayso ileeyiin waa qunuudta jidaysan ama duco jidaysan iyagu waxay ku fasireen xadiidkan uma tarakahu ay uma taraka allacna wاdducaa calى hadihi اlaqwaam wuxuu ka tegey lacnadii uu habaarayey iyo ducadii uu ducaynayey ama haba lacnadii iyo habaarkii uu qoomka habaariyey buu iska daayey ee sidaa kale laakiin ducadii kale muu dayn kollay qolooyinka taa kuba fasiray ee tarkiga ka dhigay tarku ducaa walacni imaamkii shahiirkaa xadiidka ragga warinaya kaba mida cabdiraxmaan ibnu mahdiya baa kaba mid ah shaafici iyo ibnu khuseyme iyo bayhaqi iyo xaasim iyo dee dhammaan ciddii saxiix yeeshay oo kale xadiidka anase ah rasuulka ilaahay muu dayn qunuudka ilaa uu ka wafaadayey waana xadiis marka dambe aan dee dib aan ka yar sheegi doono kollay cibaaraad yar dhacayna de marka mala xagga hore nawowi kuba soo dhigtay lakiin weli de aniga hadalkaa iyar dambeeya yaroo kooban xadaثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadaثna محamed بن جaعفر qال xadaثna شعبة عن cمر بن mرة qال سمعت بن أbي ليلى qال in أbي لaylاn mqلay wa عبدالرحمن xadaثna البراء بن عازب براء بن عازب baa noo waramay oo wuxuu noogu waramay أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay kana inuu ahaa yqنt mid qنuuda fi subxi subaxa iyo walmaqribi labadaas salaadood wuu qunuudi jiray kollay barana subaxa waa qunuudi jiraybe oo dadkii qunuudi jiru bara bnu cazib kaba mid ahay وxadaثna بن نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna سufyaan عan cmr bn murata عan cabdiلرaحmaan بn abi layla عan الbarاءi qaala qanata rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi waa qunuuday fi اlfajri salaada subax iyo wlmaqribi maqribka waa qunuuday taas wey cibaaradani waa qunuuday hadduu mar qunuuday ama laba goor qunuudiya de waa qunuuday waa la odhan hadduu xataa intii badnayd aanu qunuudin walow dee cibaarada kaana markan eegno saasuu yeeli jiray waa qunuudi jiray iyadu macno intan ka badan lama yidhaha xataa istimraar ma keentay kolli dee curfi ahaan waxbay keenaysaaye waxa weeyaan ay keenayso bal xadiidkaa baraana waan haynaa xadaثnي abالظاhر أحmed بن cمر بن sرحn المصrي qال xadaثna بن wهb qال عن الlayث عن عمrان بن أbي أنس عن xنضلة بن علي عن خفاaf بن إmاء الغفاarي qال أنه qاal صxaaبي أصxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid oo jليil ah bal wuxuu dadkii xudaybiye u joogay rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yihi axad xudaybiye joogay naar ma gelaye ayuu kaba mid yahay ama qoomkii la yihi laqad radia allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara kufaaf ibnu ima waa aduu saxaabi reer kifaar oo kolley waxaa la arkaa horena waa u dhintay oo horuu udhintay waayo bukhaari saxiixiisa waxaa ku sugan waxaan filaya inuu kitaab shahaada adigu bukhaari saxiixiisa waxaa kula sugnayd in cmar بن الkhaطاab khilaafadiisii radي الlahu taعalى canه arضaahu isagoo suuqa jooga ayaa haweeney dacyar baa soo gaadhay markaasay tihi ya amiir الmؤminiina halaka zawji wataraka sibyah ninkaygii waa dhintay caruur yarna waa ka tegey wala ma taraka lahu min zarcin walaa darcin iyadoo dhaaranaysay tihi beerna ugama tegin darcina ugama tegin wax alla waxay haystaana de meel bay kaga timi oo waa gaajaysan yihin weeye taas weeyaan oo waqad khashiitu an ta'kulahum اdabc waxaan ka cabsaday inay dee abaabta iyo waxaas baraacaan oo taasi dabc ay sheegayso markaasaa maxay tidhi waana bintu bintu khifaaf ibni khufaaf ibni ima imaan ama imaan waqad shahida abilxudaybiya waxa weeye ina khifaaf ibnu ima ayaa nahay aabahayna xudaybiye ayuu xaadiro cumarna waa u joogsaday markii buu deeta awr soo qabtay oo dee si fiican buu raashin uga buuxiyey iyo nafaqo kaleba iyo malaabis markaas baa deeta uu yihi kaxaysatan intaanay dhammaana wax kale ayaa idin soo gaari doono ninba adigu arrintii weydiiyo markaasaa muxuu yihi waxaan garanayaa amaan xusuusnahay buu yihi gabadhan aabaheed iyo walaalkeed inay xis xusuuntii kaba mida markii dee faris iyo dhulkaa lagaba dagaalamayay muddo ay xisaarinayeen oo ay furteen oo dee markaa dadkeeda furtay kaba mid ahaayeen inagina waa taafay weli aan cunayno marka iyagu waktigaa may nooleyn oo kale meelahaasay kuba dhinteen oo adigu waxaan filaya hore ayuu u dhintay walaalin taarikhtii udabdin ahayn ee dee waktiyadaas oo ayn adigu waxa weye haddaba waa nin reer dafaara qaala wuxuu uhi ninkaasi qala rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi fii salaati salaam dhexdeed allahuma alcan waa rukuuc ba waa qunuudayey allahuma alcan bani laxyaana waricla wadakwana waa sidii anasba inoo soo wariyeen iyo dee abu hurayre iyo wacusayata casaw اllah warasuulah laqbada waan soo marnay maxaa kordhay غفاru غafar allahu laha وaslam saalamaha lah waa reero kaleo iyagu islaamay qofka kuwa isyaalka iyo mukhaalafada iyo cadaawada iyo muslimiin laynta la yimi aan ahayn oo reer kifaar allah u dembi dhaafo waa qowmkiina khufaaf oo kaba dhashay iyo abudar iyo waa aslam reer aslam iyaguna saxaabo kala duwan baa kaba soo jeeda oo salamat ibnu akwaciyo ay kaba mid ahaayeen saalamaha allah allaha la heshiiyo macnaa iyagana allaha badbaadiyo weeyaan ha nabadgeliyo taas bu waa markii qunuuda dhexdeedii ayuu ku dhaw tadna waa nooc ducaaun kifaarun gafar allahu lah kuwana waa habaarayay kuwana waa u ducaynayo dee rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh kale ibnu khuseymiya baa weriye inaanu qunuudi jiray inu qoom u ducaynayo ama qoom habaaraya mooyaane bal adigu qunuudka ducada iyo habaarkaba qunuudka waa kula iman jiray rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu alayh وxdثna يحيى بن أيوب وqتyبة وبن حجر qال بن أيوب xdثna إسماعيل qال أخبرني محمد وهو بن عمر عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن الحارث بن خفاف أنه qال qال خفاف وأبيه خفاف بن إيmاء ba wuxuu yihi ركع رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم oo xadيiثkan ama riوaayadan waxay noo cadayn riwaayadii hore halkii quنuudkii rasuulka iyo ducadiisaasi markee waktigii uu yihi iyo makaankii uu markaa marayay xagga salaada rakaca rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi waa rukuucay uma rafaca ra'sahu madaxiisi buu sare u qaaday faqaala wuxuu yihi غifaaru غafar allah laha وaslamu saalamaha allah وcsayة casat الlah وrasuulah ilah iyo rasuulkiisi baa caasiday allahuma alcan bani lxyaana walcan riqla wadakwana oo lafdigan cusayaة casat illahi nagu soo noqnoqotay waa ti aan marka horena ishaarnay waxaabay keenaysaa riwaayadan iyo mid aan soo aragnay iyo in casat illahi وarasuulah reer cusayo si gaara ay ugu taalo uma waqaca eeg rukuucdii dabadeed ba yihda markuu intaa yidhi buu dhacay saajidan xaalu yahay qaala khufaafun khufaaf ba wuxuu yihi fajucilat lacnat lkafarati kafarada la lacnado oo dee marqunuuda lagu lacnado waxaa laba yeelay min ajli dalika oo dee ujeedadu habaarka la habaarayo gaaladiiba ama qunuud laguba habaarayo waana si cumarba kollay hadaladii odhan jiray habaaradiisna waaba laynoo soo naqliyo kutubta inoogaba sugante iyo umuurahaas ama aimadu ay habaarayeen kafarada oo kale halkan baa daliilkeedu yahay halkan baa maakadkeediiyo halkii lagaba qaatay yahay oo asal u ah xadaثna yaحya بn yaحya بn أyuba qal xadaثna ismaaعiil qal وأخbaranii cabdالرaحman بn xrmlة عan xanضlةa بn عaliyi بn اأsqaci عan kخufaaf bn imaءi bmilihi ilaa anahu lam yaqul mu oran fajucilat lacnaة الkafarati min ajli dalika intaa jumladaasun baaba kaba maqnayd ee inta kale waa in uu yihi bal kali baabkii waan israacinay oo waan dhamaynay qunuudkiina dee bal walow macaani dhowra qunuudku u yimaado halkan waa adducaa un oo alqunuut waati aan xalayba soo sheegnay halkan iyada waa duca ahaan buu u yahay xagga marka la eego axaadiisata inoogu suganay maka axaadiisan aan arkaynayna waa qunuudkii naasilada ama qunuudka xaaja ay keento dadka muslimiinta markay wax kuba yimaadaan qunuudkaa la qunuudayo kolley axaadiisa kala duwan khaasatan waayo dee habaarna waa inoogu sugan yahay ducana waa inooguba sugnayd bal umuurahaas baa waxa weeye in yaroo riwaayo ana soo uu lahaa ah markii la weydiiyey qunuudka qabla rukuuc aw bacda rukuuc ee uu markaa sheegayna in isagu yihi qabla rukuuc dad baa waxay sheegtay inuu bacda rukuuc yahay ayuuna isnaga waa kan qabla rukuuc lahaaye ayuu yihi in yarun baabay taasi ahayd kaba cabireen ma rasuulka ilaahi qoom habaarayo dee laga fahmayo qunuudkaba qabla rukuuc oon ka ahayn inuu jiray un mooyaane lakin dee axaadiisan allahuma xadiid abu hurairana waa inoogu sugnaayo isagoo berigii dambe dadka ku lahaa waxaan idin soo dhaweynayaa rasuulka ilaahi salaadiisu say ahayd baan idin tusi idin soo dhaweyn oo aan bal markaas markaasaa wuxuu yeelayey isagoo salaada dadkii tukinaya ayaa duhurka iyo cishaa'iga iyo salaada subax hadda marka ayuu isagu qunuudayay isagoo mu'miniintiina u ducaynaya de mana ahayn wax markaa taagan sida tan rasuulka ilaahay ee waa si guudba oo markaa ducaynaya bal umuurahaasi way inooguma sugnaayeen bal markaa waxaan leenahay kolley de axaadiisna inta inooguma dhamo oo axaadiisii muslim saxiixiisa weliba uu halkan isagu soo xushay ee uu kuba warinaye horta qunuudka iyada naasiladu dee axaadiistan intay inoogu sugan waa inuu mashruuc yahay waana taa kolley mada madaahib ahlicilmi aan sheegno barhkood ay uba arkeen naftiisa inuu mansuuq yahay oo rasuulka ilaahay uma tarakawda cibaarada inuu markii dambe tarka nasan kaba tegay wakti ay ahaydee aan markaa iyadna aan u jidaysnayn eh bal waxaan leenahay lakin dee qawlka maanta adilada kale rasuulka ilaahay waa ku mar dambe kuba laabmay qoomkaa uga ducaynaya horta waa qoomkaasi waa wax jidaysanba oo kale xagga qunuudku marka u kaa isagu yahay naazilada ama xaajada waxaa axaadiisata inoogu suganna waa in lala jahrayo qunuudkaas oo waa kan oo dee rasuulka ilaahay way maqlayeen isagoo ku dhawaaqaya la jahraya bal axaadiisana waxaa inoogu timi aamiin inay odhanayeen bal taasna iyada waa waxa axaadiisan aan kaba faa'idaysanayno oo bal matalan aan kaba faa'idaysanayno dee qolooyin baa malaa ka dhiga israel lakin axaadiisay taasi inoogu sugan tahay khaasatan waa qunuudka naazilada baan sheegayna ama qunuudkan xaajada marka lagaba hadlayo waxaana kolley axaadiis kaleba inooguba timi in gacmaha sare loo qaadayo ee laakiin mase ama weji lagu masaxayo iyada taas culimadu waxay kuba tiriyeen inaanay dee taasi wax mustaxaba ahayn oon wejigii la masaxayno wax rasuulka ilaahay inoogaba sugan taasi inaanay jirinba oo kale marka waxaa kaloo jirta qunuudku markuu qunuudkaa naazilada yahay wax duca ah oo gaara oo mutacayini ma jirto ina waa xaaja keentay baahi baa keentay kolba wixii u munaasiba halkaas ee u ansaba ayuun baaba lagu ducaynayaayo de waa kan rasuulka ilaahay kol qoom buu u ducaynayay kol waxa weeyaan qoom buu habaarayay dee markaan eegno saxaabadiisiina bal matalan waad aduu kolba wixii duca markaa raatibo o gaara ma laha ee wixii kolba ku habboon ee arrinkaa kuba habboon ayay ducadu noqonaysaa bal taasba weeye xagga marka la eego qabla alqunuut iyo bacda aqunu qabla rukuuc iyo bacda rukuuc waa arrinka aan soo maray waan soo sheegno o kolley waxaan leenahay labada xaalaba waa laba xaaloo yimi ha kala badnaadeene lakiin labadii xaalaba hadday tahay axaadiistii marfuuc ahayd iyo hadday tahay saxaabada ficilkeediibo bal markaasoo xaafid ibn xajar ba yidhah waa min alikhtilaaf mubaaxun waa arrintaas mubaaxa ahun ayay noqonaysaa bal umuuraha weeye horta waxyaalaha inoogu sugan arrin kale markaa jirta unoo ah bal qunuudku kaa naaziladii iyo xaajadii garanahay qunuudkan kale ee dee madhabaha qaar qabaan maxaa xukumkii yahay ayaaba jir halkan imaam nawowi waxaa aniga sharaxa igu sugan waa idinku sugan yahay marka cibaaradii aan lahayn waaba zuhri cibaaradii daahirna dee halkan yani kuba cadaanin de uma balagana anahu taraka dalika ayaa wuxuu ku fasiray waa si aan kasoo naqlinaya culimada qaar ragna aan magacaabay oo wuxuu ka tegey waa ducadii uu qabaaisha uu habaarayay wa ama aslu qunuuti fi subxi falam yatruku xataa faaraqa dunya kada saxa can anas radi allahu canhu kale waana ma arrinka khilaafka bayn ahlicilmi meesha jira oo ah wuxuu leeyahay qunuudka asalkiisa oo ducada dee iyadoo aan ahayn taas qoob lagu habaarayo ama qoob loogu ducaynayo rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahu adduunyada ka tegayey macnaa ilaahu ka dhimanayay muudayn waxaana uu leeyahay anas ibnu malik bay taasi ka ansaxday weliba cibaaradu ka cabire macnaa way ka ansaxday anas ibnu malik qurdubi oo isaguna kitaabkiisan almufhim ee macruufka ah kitaabkan buu talkhiisiyey ama ikhtisaariyey markaasuu sharxay sharaxaas kolley uu kuba sharxay ayaa isaguna de isagu anas bay ka ansaxdun bu imika nawowi ku kaaftoomay isaguna wuxuu yidhaha kolley de marka la eega madhabahana waa malikiba in walow wuxuu yidhaha waladi istaqara calayhi amru rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam waxa wey markaas aya u yihi biisnaadin saxiixin can anasin bu yihi wuxuu ka cabiray wixii sugnaaday rasuulka ilaahay xaaladiisii markii dambe ay ku sugnaatay iyadoo isnaadku saxiix iyo waa isnaad sug haba cabiray anasna lagama warinayo inuu yihi ma zaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam yaqnutu fi salaati اlgad xataa faaraqa dunya rasul waa isna wuxuu ka cabiraya sanadku waa saxiix rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu alayhi kama zuulin inuu qunuudayo ilaa uu adduunyadii kaba tegay kaas baa arrinkii rasuulku xaaladiisu ku dambeysay ee kuba sugnaatay bal waa inta yareen doonayna inaan ishaarno walow ikhtilaafkan iyo ikhtilaafku waaxa yahay kii la yimina aan lagu canaanan ahayn ficilkiisaasna aanu bidco ahayn nin sunno khilaafayna aanu ahayn kii ka tegeyna aan lagu canaanan ahayn oo ka tegiisu aanu bidco ahayn nin sunno khilaafayna aanu ahayn waa su ibn اlqayim ba yidhaaho zaad ulmacaad u kuba yidhaaho waxa weeyaan meesha waxaa jira horta anas axaadiisiisa kuwa qaarkood waa kuwan aan hayno barkood baaba ay hayd isagii abi hurayraba rasuulka ilaahay inaanu qunuudi jirin inuu cid u ducaynayo ama cid habaarayo mooyaane xadiidka kale uu inoo sheegayaan ee labada sheekhba ay saxiix yeeleen ama labada imaamna waa xadiid isaguna xadiid anas weeye oo ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh taasuu ka tegey laakiin subaxa marka ay noqoto kama tegin ee waa qunuudayay uun ilaa uu adduunyadii kama tegey adaba xadiidkan baa waxa wariya ama sanadkiisa ku sugan min abu jacfar iraazi la idhaaho kolley waa kunyadiisa magaciisana ciise bnu mahaan baa la yidhaha waa anasna nin baa u dhexeeya ninkan baa adugu kolley in xaaladiisu ay culimmadu isku khilaafsan yihiin ah ay imo kala duwani ninkan way daciifiyaan waa ninkan ay imo kala duwan oo ibnu maciin fi riwaaya iyo rag kale kala duwan yihiina ninka barhkood way shanigiisaay xoogayaan badhna siqa ayay kaba dhigaan iskhilaafkaa shanigiisa la iskuba khilaafsan yahay ayaa wuxuu keenay xadiidkan isagaa warinayo daraqun iyo kayrkiiba waa ku sugan yihiin ama way wariyeene in shaniga xadiidkan la iskuba khilaafo oo ciddii ninkan abu jacfar irasi tawsiiqisay ee tili waa siqo xadiidkiisan ama way tasxiixiyeen ama xasan bay kaba dhigeen imika laba imaam baan haynaa waa nawowi iyo qurdubi saaxib lmufhim oo tasxiixinaya cidda kale xadiidkan tasxiixisay waxaa kaba mid ah ibnu jariir dabari xaakim musadragiisa bayhaqi xaazimi xaakim xajarna kitaabkiisan adkaarka nawowi uu ku takriijiye nataaij ulafkaar la yidhaaho xadiidka wuxuu ku tiriyaa inuu xasan yahay waana sida dee saaxibu sharxi suna baqawi oo kale xadiidka uu xasan yidhaha bal waa qolooyinkii ninkan tawsiiqiya ama xadiidka saxiix bay ka dhigeen ama xasan bay kaba dhigeen qolooyinkii ninkan daciifiyena xadiidka way daciifiyeen oo qolooyinka xadiidka daciifiya waxaa kaba mida bazaar oo kale iyo ibnu jawsi iyo ibnuqayim iyo shawkan iyo qolooyin kale ayaa iyaguna xadiidkan way daciifinayaan sababtuna waxa weeyaan un ninkan baa ah in culimadu shanigiisa isku khilaaftay taasna waxaa inooga soo baxaya masaa-ishan ah ama arrinkan ah tasxiixu axaadiid iyo tadciifkooda ama arrinkan ah tawsiiq rijaal iyo tadciifkoodu waa masaa'il ijtihaadiya san masaa-ishan fiqigaba ay masaa'ile wixii aan dee nas sariixa ku iman ama ijmaac jirin ay masaa'il ijtihaadiya culimadana andaartoodii xukuma waxaa laga qaadanaya ay isugu khilaafayaan miduu xukum ku tegaya midna xukum kaloo mukhilaafsan ayaa xadiidka marka ay noqotona marka la eego ragga ka hadalkooduna waa iyadoo hadda wixii siqanimada keenayay ay isla meel dhigayaan ayaa haddana ninkan heerkii lagu tawsiiqinayo ma gaadhay mise ma gaadhin mid bay ugu muuqanaysaa inuu gaadhsiisay uu tawsiiqinayo midna uu leeyahy weli heerkaa ma gaadhsiisan waa sida dee nin qaadiyo oo kale haddii shahiid ama nin shaahiida loo keeno ama markhaati oo kale oo isaguna maaha dee markhaati kastaba in la iska aqbalo waayo dhiig baa meesha laga dhici karta lagu daadin karo xoolaha lagu qaadayaayo waxyaalo kaleo budci baa lagu xalaaleynaya ama lagu joojinayaaye waa ruux markhaatiga galo arrintu aad bay u adagtayna jaanibkaasi de haddii la yidhaaho ninkani maye markhaatimo galo oo kale ama waxaasuu sameeyey isaga naftiisa uu ijtihaadaya talow qadarkani qadar cadaaladiisii dhaawacaya ma yahay mise ma aho kolbuu dee labada xaalaba meesha way imanayaan haddaba taas weeyo arrinkaas baa wuxuu keenayaa markaa in xadiid culimada qaarkood iyagoo hadda umuuraha xadiidka uu ku saxiix noqonaya ay isku waafaqsan yihiin inay barhkood saxiix yeelaan oo yidhahaan shuruuddu way dhan tahay kuna ay leeyihin mee shuruuddii sal kuma buuxdo raawigani heerkii aynu waa gaadhay la doonayo waa hiqo ama de waa nin xasanulxadiid ba midna uu yidhaha may heerkaas waa arrinkan mucayankaa waa arrinkaa ijtihaadigo markaa wax la fogeysto maaho taasaa waxay keenaysaa in axaadiid kala duwan ay isku khilaafaan axaadiistii markaasna maxaa ka dhalanaya ciddii xadiidkan saxiix yeeshay qunuudka raatibkaa way sugeen oo qunuud raatibaa jira idhaah ciddii xadiidkan daciifisay qunuudkii raatibkaa waxay idhahdeen qunuud naazilun baa jirta arrinku waa intaa weeyaan oo ibnulqayim baa wuxuu idhaha kitaabkiisa zaad oo kale de arrinku waxa weeyaan kol hadday taa tahay horta marka la eego waa min alikhtilaaf almubaaxo dee waxa weeyaan ruuxii sameeyeyna laguma canaananayo kii ka tegeyna laguma canaananayo kii sameeyey ficilkiisaasi bidco ma noqonayo nin sunno khilaafo ma aha kii ka tegeyna waa saas oo kale oo arrinku taaba weeye kolley markaa waxaana jirta axaadiid anasumaana kolle ishkaalkaasi jira oo dhinacyada ah oo ay kuma timeen walow aan hadalkiisa zaad taa wada keenahayn laakiin tawdiix اaxkaam waa u laami kartaane markuu masalada kaba hadlaya isagaa soo qaada basa hadal ibnulqayim uu kaba dhiga axaadiisan anas wuxuu leeyahay dhammaanba way iswada rumaynayaan waayo axaadiia qaahirkeedu yar mooda kol qunuut mudlaqa ayaa axaadiia qaarkood kuba yimi kolna qunuut muqayad oo qeyd laa kuba yimi qunuud qabla rukuuc iyo qunuud qabla bacda rukuuc intaba xadiidka anusun bay kuwada yimaadeen markaasa wuxuu ka dhigaa dhammaan way iswada rumaynayaan oo way is markaa way wada jiraan oo sala uu ku jamciyena waa siuu basaam ka soo naqliya way hadal kuwale uu ku sugan yahay zaad baa leeyahay laakiin san uu talkiisiya saa uu sugan yahay cibaaraadka hagaaga moodaa inay tani ka waadaxsan tahay ama ka dhan tahay ay ka dhamaystiran tahay markaasa wuxuu yidhaha kan uu leeyahay waa qabla rukuucna waxay ka dhigantaun qunuudku waa idaala uun eh kolla idaalo qiyaam la dheereeyay noqon kolla idaalo qiyaamkii lagu dheereeye qira'a midna kolla duca lagu dheereeye qabla rukuucna waa isagoo dheereeyey halkaasoo qira'adii ku dheereeyey taas baa ujeedadiisu ay tahay bacda rukuucna waa idaalo uu duco kuba dheereeyey marka kan uu isagu idaaqayna waa ducadaa uu ku dheereynayey kan uu qaydayna waa kan uu qoom gaara uu markaa ku magacaabayey u ku abaarayey ama kuba ducaynayo waa siu kuba jamciyey kollay jamcintaa aada uga dheer aadna uhufan kollayna marka la eego axaadiisan qunuudka iyo axaadi marka la eego saxaabadii rasuulka cumar oo qunuudi jiray waktiyo waktiyana ruwaadi ay wariyeen inaanu qunuudin dad kaloo kala duwan ayaa waxaa si fiican isaguna intan arkay uu jamciyey imaamkan la yidhaha ibnu jariir itabari kitaab uu leeyahay oo tahdiib laahaar la yidhaaho tahdiib laahaar kitaabkaasi kolley waa kitaabu sheekhu dhameeyey maaha suu ku bilaabayna dee si hadduu wado malaa boqol mujalad uu ku gaadhsiin lahaa bay ahayd suu wado markii dambena usluubkiisa uu ku waday ayaa dhici karta waa nin dee isagu marka laega aqoontiisa aqoon israacsan ahayd hadday tahay luqadii hadday tahay hadday fiqigii hadday tahay haddii xadiiskii hadday tahay haddii adabkii carbeed ay tahay iyo hadday bal matalan waxyaalo kala duwan tafsiirka ay tahay taariikh hadday tahay marka habkii uu ku waday ayaa hab dee lagu dhamayn karaba kitaabkaa noqono ciddabadi isku dayday inay dariiqiisii marto dee waxa inaga soo gaadhay malaa wuxuu dhameeyey inama isoo wada gaadhina ibnu cabaas musabkiisa qaybo kamida iyo cali isaguna iyo in cumar kaba mida iyo inahayna soo gaadhay oo dabcanna malaa afar mujalad ahayd ama lix mujaladoo yaryarna makaan arkayba taas oo kale ayaa markuu qunuudkii axaadiisan kaba hadlayo kollay hadal dheer buu leeya u ku jamciyu leeya arrinkani waxa weeyaan un labada xaalaba waa laba xaaloo banaan rasuulka ilaahay haddii ay laynoo soo naqliyay inuu qunuudayey iyo inaanu qunuudinna waa arrinku ula imanayo kolla waa qunuudayey un kolla waa ka tegayay isagoo tilmaamaya inuu arrinka labada xaalaba ay banaan tahay asxaabtii rasuulkuna xaaladoodu taabay hadalku u dheeraa kollay ee taas bayd kollayna waxaa laga yaabaa umuurahaas iyo in ka badan iyo jamciga ibnulqayim iyo jamcigan uu ibnu jariir iyo kollay tacliiqaygaan ku lahaa qaacidadii ibnu taymiya dee ciddii kitaabka aisatay waa labaataniyo safxay qaatun masaa-ishanka hadalkeedii laakiin jam hadalka ibnu jariir oo dhan iyo hadalka ibnulqayim iyo ijtihaadaadkan culimada iyo ciddii tasxiixshay ciddii kale iyo waxyaalahaas oo dhan ba way kuwada sugnaayeen oo dhammaan way kuwada sugnaayeen kollay bal markaa taas weye bal waxaan leenahay arrinku maaha wax dee la yidhaaho kanaa kan ah iyo kanaa kan ah oo arrinkaas labadii xaalaba ay noo banaan tahay weeye labada xaaladna waa shay jaa-isa arrinku labadan ee intay jirtaana waxa weeyaanun waa masaaisha ijtihaadiga oo waa xadiidkan xadiidka khaasatan abu jacfar maxaa xukumkiisu yahay ma xadiida daciifa mise dacfi waa xasan ama waaba saxiix kolba arrinkaas ay ka dhalanaysaa qanuud raatib oo salaadii subax ma jira mise qanuudkaasi ma jira taasay ka dhalanaysaa dee arrinkuna oo arrintaa a'imadii hore qarnigii labaad iyo intii ka dambeysayba kolley ijtihaadaadkoodu raawiga markay noqoto iyo xadiiskaba ay ku kala dunaayeen bal taas weeye baabu qadaa'i salaati faahitati salaadii tagtee faa'itada ahayd qalihii la qalaynayey iyo istixbaabi tacjiili qadaa'ihaa in la qaleeyo qalaheedoo la dedejiyaa sunanimadka ay sunatu baabkeedii yahay oo imanka waxa baabkan kollay ma la arko inuu kitaabkuba dee ama marka la eego kitaab masaajid uu kuba khatimi doono insha allahu tacaala waxa weeyaan adigu ama dee inoo dhadhawaan doonto ha uu ku khatimi doono waa salaadan faa-ida ruuxa dhaaftee salaadahan faradka bal sunniina waaba inoogu soo gelaya waan arki doonaaye qalayntii la qalaynayo daa in la qaleeyo iyo weliba bal qadaheeda in loo degdego bal umuuraha kale intaa dhaafsanna axaadiisan ku arki doonaaye lakiin halkan sharaxa iguba suganba uu si yar khulaaseeyo xaasilka markaa meesha jirana khaasatan malajanibkii madhabka wey ruuxa hadday fariida dhaafto inuu qadeeyaa waajib bay ku noqon hadday cudurdaar ugaba tagtayna inuu dhaqso u qadeeyo sunay u tahay waaba yar dibdhigi karaa sida rasuulka ilaahay ba meeshiisu ka tegey meel kale uu yar durkay oo kale oo taakhiirku waa banaanya buu leeyahay haddii laakiin cudurdaar la-aan ay uga tagtay in la qadeeya cala alfawr bay noqonaysaa cala alasax buu leeyahay hadduu salaada qadaynayo horeynu taa usoo mareeya de inuu tartiibiyo qolooyinka qaarkoodna sunay kaba dhigayaan sida shaaficiyada qolooyina haddii ay salaaduhu weli shan aanay ka badnaan oo yar yihiin waajib baabay tartiibtaa kaba dhigayaanba haddii sunno raatibi ay dhaafto axaadiisayna waxay noogu iman iyadna qadaheedu wax jidaysanin iyo walo marka horeba aanay waajib ahayn qadaheedu inuu jidaysa yahay bal taas baa iyada inooguba imanaysa umuur intaa yar dhaafsana axaadiisaan ku arki doonaa xdثnي xرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم حيiنa qفل markuu laabmay من غزوة khaybر khayبر dulimaadkiisii ama dulimaadkeedii ka laabmay ayuu saara socday isaguna markii dagaalku dhamaada bu abu hurayra yimi markaa socodkan iyo laabanka uu la socday wuxuu iyadoon weli markaas ayuu gaadhay markaa qanaimtii aan qaybin lakiin dagaalku dhammaaday ayuu saara socday laylahu habeenkiisii oo dhan rasuulka ilaahi uu guuro gelayay habeenkiibuu intii badnayd socday xataa idaa adrakahu markii uu haleelay isaga ay qabatay alkara lulo ay qabatay alkara waa nucaas weeye lulada weeyaan oo bal maalan taas barkood baaba dee ka dhigay annowm ee lakiin waa dee lodii markii adigu uu lulooday rasuulkii ilaahay ayuu carasa degay waa habeenka aakhirkiisii kale tacriisna waxaa la yidhaahaa habeenka gelinkiisa dambe degitaanka la dego ee dadkii socotada ay degaan si ay u seexdaan ama ay u nastaan kaas baa tacriis lagu magacaabaa culimada luqada qaarkood baa waxay kaba dhigeen degidda la dego uu ruux socday uu dego in tacriisku uu noqonayo ama maalin ha noqoto ama habeene oo xadiiskii adigu marka la eego ifkiga caaisha radia allahu tacaala canha wa ardaaha markay arrintii dee uba hadhay dad aan iyadoon la garanayn inay ku jirtaba hawdajkeedii awrkii inta la raray la kiciyey in lagaba socday laga tegay ayaa waxaa xadiiskeedii yimi markii dambe ay soo gaadheen inay yimaadeen wahum mucarisuuna fii naxri dahiira iyagoo dahiiradii wakti dee har ama duhur ah dadku ay degayin degid ba halkaa kuba timi ooma noqon nusuur markaa taaso ah lakiin luqada maxaa badan waa akhira leyl in degitaanka la dego rasuulka ilahi habeen akhirkii buu degay waayo waa la guuro gelaya وqاaل لبiلaل بiلaل ba wuxuu ku yihi ikla lana noo ilaaliyo alayla habeenkay noo ilaaliyo ujeedada de waa dad maalintii o dhan ama habeenkii o dhan soo socday waktigiina waa berigiina waa dhow yahay waaba intaasoo dadka ay hurdadii laba tagto markaasuu yihi inoo xafid bal waaga oo inoo hubso taasoo inoo ilaalisa aad noo kicisid fasallaa bilaal bilaal baa yihi waaye wuu tukaday ma qudiro low isaguma seexan ee intii loo qadariye wixii loo qadariyey buu tukaday wanaama rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahina waa seexdiye waa asxaabu asxaabtiisa falama taqaaraba alfajr waagii markuu dhawaaday ayuu istanada in isaguba waa daalan yahay uu tiirsaday bilaalu bilaal ilaa raaxilatihi halkii dhabarkiisii baa wuxuu saaru ku tiirsaday raaxiladiisii wajiha alfajri xaal uu yahay fajriga mid xaggiisa ujeedo macnaa raaxiladiisii ayuu intuu dhabarka saaray buu wejigiisuna wuxuu ujeeday halkaa waagu ka baryu leeyay bal markuu muuqdo aad aragteed markaa aadaantid faalabat waxaa ka qaalib noqotay bilaala bilaal caynaahu labadiisii indhood isagiiba waa seexday walxaal wa isagu mustanidin ilaa raaxilatihi isagoo raaxiladiisii ku tiirsan dadkiina cidimay kacin waayo waqtiyadaas baaba la seexday in ka horeysay falam yastayqid muu toosin oo ma baraarugin rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam walaa bilaalun walaa axadu min asxaabi axad asxaabtiisi kamid ah xataa darabaatum shams ilaa cadcadda kuleylkeedii qabatay w cadcaddi baa usoo baxday agaa usoo baxdo kuleylkii ay garaacday cadcaddi macnaha ujeedada kuleylkeeda ay dareemeen cidimay toosin fakaana wuxuu ahaa rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaa awalahum kii ugu horeeyey istiqaadan toosin la tooso isagaa ugu hor baraarugay oo dadkii ugu hor toosay fafazica rasuul الlahi salى الlahu alيه wasalam rasuulka ilahi baa argagaxayba waa salaadan dhaaftay arrintan kuba dhacday taas baaba faزciisa uu ahaa waxaan igu fasiray intaabaha waqaama un oo u baraarugay uu kacay de waana kii rasuulka ilaahay inuu de kii wa horkacay ba adigu rasuulka ilaahay dee faزca waa kollay arrintan kuba timiya salaadan dhaaftay faqaala wuxuu yihi ay bilaalu bilaal ow oo waa u yeedhay nusqooyinka qaarkood ama riwaayaadka qaarkood ee muslim baa ayna bilaalun baa dhacdaa la yihi faqaala wuxu uhi bilaalun maxaa dhacay buu leeyay sadigii saa ku ballan qaaday faqaala bilaalu bilaal baa wuxuu yihi akhada binafsi waa cudur daaranaya naftaydii waxaa qabtay aladi akhada kii qaaday ee qabtay biabi anta wa umi ya rasuul allahi binafsik dee ilaahay allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha walatii lam tamut fii manaamihao nafsigan dee kolna markaa aynu dhimanana inaga baxaysa marka la seexdana waa tan dareenki iyo tacalluqi ay daahir albadam lahayd ay go-ayso kole waa naftaas haddaba naftayda waxaa qabtay kii adigaba naftaada qabtay waa taa anigina maan toosin idinkuna maydaan toosin qaala markaa rasuulka ilaahi ba wuxu uhi salawaat ullahi wasalaamu calayh iqtaadu bal rawaaxishiina iyo gaadiidkiina kaxaysa meeshan de arrintani ay kafladan inagu asiibtay aan ka yar baxne kaxaysa rawaaxishiina faktaadu way kaxayseen rawaaxilahum shayan waxoogaa in bay kaxay adigu waa de meeshan bay kala baxeen dooxii bay ama halkii bay ka baxeen uma tawada'a rasuul llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaahi baa weysaystay waamara wuxuu amray bilaalan bilaal faaqaama asalaata salaadii buu aqiimay fasallaa bihim subxa salaadii subax buu tukiyey falama qado salaata salaadii markuu dhameeyey rasuulka ilaah ka baxay buu qaala yihi man nasiya ruuxa iloobaa salaata salaada falyusaliiha ha tukado idaa dakaraha marka uu xusuuso ruuxii salaad ilooba ama kaba seexdo weeye way inoo dambaysaa arintaasne marka uu xusuusto un ha tukado fain allaha qaala ilaahay wuxuu yihi aqimi salaata salaada og idikri waa xusitaankayga de waa litadkuranii fiha si aad iguba xusin ama xusuusinta aan kuba xusuusiye taa iyo wakti aan ku xusuusiye og salaadii qaala yunusu wakana ibnu shihaabin yaqra'uha lidikra ibnu shihaab baa qari jira lakin de qira'adii inoo tawaaturtay taa hore weeye bal xadiid kale waa inoo dambeeya insha allahu tacaala lakin baan riwaayadan kala gaadhno xadiidka kale intaynaan gaadhnaa dheer waxadahanii moxamed ibnu xaatimin wayacquub ibnu ibraahim adowraqiyo kilaahumaa can yaxya qaala ibnu xaatimin xadaثna yaxya ibnu saciidi qaala xadaثna yaziid ibnu kaysana qaala xadaثna abu xaazimin can abi hurayrata qaala carasnaa waanu degnay maca nabiyi habeen aakhirkii maca nabiy llaahi salى اllahu alayh wasalam falama istayqin maanaan baraarugin xataa dalacat الshamsu ilaa ay cadceedi soo baxday faqaala nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi yakud ha qabto oo ha qaado ha qabsado weeye kullu rajuli nin kastaa bira'si raaxilati raaxiladiisa madaxeeda ujeedadu waa hogaankeeda iyo wixii uu ku hogaaminayo taas ama taas ha qabto oo meeshii waa iqtaadu rawaxilahum waa taa iqtaadu waa ti aynu soo maray fa ina hada kani meeshani manzilu waa manzil xadaranaa fiihi shaydaanu shaydaan inagu soo xaadiray oo dee dafladuba siaasay inoo asiibtay riwaaya abi daawud oo xadiidkan abu hurayre una waxaa kuba sugnaydba taxawaluu can makaanikum aladii asaabatkum fiihi lgaflatu makaankiina gafladu aynu ku dhacday bal ka waree waa iskaga yar durka qaala abu hurayra wuxuu uhi fafacalnaa waanu fallay uma dacaa bilmaa-i biyihii buu dalbay u yihi ii keeno fatawada waa weysaystay uma sajada wuxuu sujuuday wuu tukaday wey sajatayni waa min tacbiir ljuzi wairaati lkuli waa laba ragcadood waa laba ragcadood subaxa ka horreeyey qaala yacquub uma sallaa halkan sajada bedelkeeda sallaa wuxuu tukaday sajdatayni oo dee sujuudii waa kolley waxyaalihii ay ragcaddu ku xasilaysaybe jus baa laga cabiray kulina waa loo jeedaa laba ragcadood markaa riwaayadii hore inooguma sugnayn kaba dheerayntaasi subaxii unbuu tukadaa inooguma sugnaaye sunnihiina waa tukaday rasuulka ilaahay uma uqimat markii uu sunnihii tukaday dabadeed ayaa uqimat la aqiimay asalaatu salaadii baa la aqiimay fasallaa wuxuu tukaday alghadaata salaadii subax ayuu tukaday taas wey bal kolley baabku waa inoo socdaa waa bilow dee axaadiisuna way inoo socon doontaa barhkood baaba kan iyo ay iskuba xidhnaan doonaano imika kan wax inoogu sugan iyo kaa kale ziyaada inooguma sugnaane waan arki doonaa wixii dambe muhimku waxa weeyaan un bal rasuulka ilaahay waxaa dhacay in dee safarkaa daraaddeed uu salaadii ay dhaaftay uu kala seexday isagiiyo dadkiiba dee sababtana waa ta aan ogaanay aan ogaanay markii dambena rasuulka ilaahay salaadii waa qadeeyey waxaana bal sunnihiina waa la tukaday oo iyada qadii fariidadu way nooguma sugan tahay ee iyaga cudurdaar baanay ugaba tagtay rasuulkii ilaahay wala halkiiba markiiba kumuu tukanaya waxoogaa yar bay kaba socdeen oo intaa raaxiishoodu ay kaxaynayeenay dib u fadhiisinayeen oo kale muddaaba dhici karta inay yar qaadato oo ruuxu hadday cudurdaar ugaba tagtay waa sidaa nawowi sharaxa u kuba lahaa cudurdaar ay ugaba tagto walow dee waktigaa uu xusuustay saan hurdadii oo kale ama waktigaa uu soo toosay ama uu xusuustay ay tahy inuu tukado waktigeedii ay tahay haddana ina markii hore macduur buu ahay hadduu yar dib dhigo shay-an min atakhiir xadiidku waa inoo faa'ideynaya walow cillo ay lahayd dee aynaan garanayn inagu aynaan garanahayn oo kale bal taas ay cillo dee inaga aan xaggeena meeshan inay taas kafla inay naasibto waan garan karnaa shaydaan inu joogiyo in kale taasoo imaka tan aynaan la odhanayn meel kastoo salaade ay kugu dhaaftay ka tagoo ka durub de taasi maaa aqalkaagii aad seexanaysay hadday kugu dhaafto oo kale aggeed ma tegi meelo kale adla tegi oo kale markaasi sidaasabay leeyihin waaba dee xaalo iskala aynaan inagu dareemi karin oo markaa imaka halkan waxba kama rarasibi karno wax umuuraha qiyaaskeedba bal taasi waa mid arrinta kale jirtaana rasuulka ilaahay safarna way ahaayeen gees kalena waa salaad faa'itaa u aqiimay salaaddii waa la aqiimay xadiid inoo soo socdana waxaa inoogaba sugan aadaanna waa la aadaamay taasna maxay inoo keenaysa inoo faa'ideyneysaa salaadii dhaaftay ruuxa in aadaankii iqaamadiiba ay jidaysay walow dad loogu yeedhayo oo salaadii loogu yeedhayo kaalaya la leeyahy aanay jirin ay jidaysan yihiinba xagga marka la eego aadaanka iyo iqaamada sugitaankeeda xadiidkan iqaamun baa kuba timi xadiid dambena aadaan baa kuba yimi marka culimada qaarkood baa waxay kuba jamciyeen waa sanawi halkan kuba jamcinaya laba wajo haddii aan xadiidkan aadaankii la sheegin kol hadday riwaayo kale inooguma timi taa lama odhanaya iqaaman baa laguma kaaftoomaya waayo culimada qaar baa qabay in iqaaman un laguma kaaftoomayo taas oo kale waj labaad ay kuwa jamciyaan oo markaa waxaa laga yaabaa may lahin raawigi inuu ihmaaliye ama aanu ka warrayn raawiga xadiidkan wajka labaad ay sheegaan waxaa laga yaabaaba hadday laba safar kale ahaayeen in markan ka tegay rasuulka ilaahay si inay taasi banaan tahay adigu waa markaas waxa weeyaan ugu caddeeyo adugu bal waxa weeyaan un haddii loo baahda aadaankii oo dadkii baaba baahsan kala tagsan oo lagu soo ururinayo dee ma arrinkii iyo faa'iidadii aadaanku lahaa maantana way imanaysaa waa la aadaamaya hadalkooda wuxuu imanaya hadday dadkood meel ku wada urursan yihiin ama ruuxu keligiiba yahay arrinkuna uu faa'ito yahay arrinkaynu soo marnay fawaaidii aadaanka iclaam wakti iyo dadkoo loogu yeedhayo wixiina ma wada imanayaan taas baa khilaafkoodu jira de waana in bal markaa ayma kala duwanoo shaaficiyadna laba qowl ay leeyihin ama shaafici mid ahaanba weeye in aadaan iyo iqaamaba ay imaka halkan ay jidaysan yihiin oo kale arrin kalena sheeku uu yar halkan baxsinayaa oo ah man nasiya salaatan falyusaliha ida dakaraha ruuxa salaad iloobeya xusuus ha tukada marka uu xusuusto iyada waxaa ku sugan ruuxu hadduu salaadii uu iloobaba ama uu kaba seexdo dee waa tukanaya seexashoodna way noo dambaysaa bal sababtii xadiidkaabay ahayd waa cudurdaar buu ugaba tegey laakin wuxuu leeyahay haddii aanu cudurdaarlaan ogaan buu ugaba tegey dadkan dee ogaan salaada ugaba tegaya haddana mar dambe bal markaa way kaba tegeen waabay toobad keeneen markaas oo kale isagu halkan sharaxa waxa iguma sugan cudurdaar la-aan hadduu uga tagana waa saas oo kaleo inuu qadeeya waajib bay ku noqon xadiidkana ilowga waxaa loogu qaydiyo sababtuu lahaa arrin kalena kol haddii ruuxii aan dembigaba lahayn ee macduurkaa inuu qadeeya ay waajib ku noqotay dee kii isagu dembiga uu dembaabsanaaba inuu qadeeya min baabi awlay noqone bal waxaan leenahay masaladu dee kolley malaa waktiyada qaarkood waxaaba la odhanayo waa khilaaf shaado oo taasoo jamaahiir lculamaa walow axaadiisan ahayna ay noogu timi ilowga iyo markaasan oo kale de matalan seexashada iyo ay nooguba timi haddana san sheekhu uu soo dhigtay ayay jamaahiir culamaa leeyihiin ruuxii camdi uga tegayna waa qadaynayaayo waaba min baabi awlo isagu toobadna waaba looga baahanyo waa dambaabsan yahay halkan markaa sharxa waxay ku sugan baxdu ahli daahir muu magacaabo waa daa-uud qowlkiisii kolley ibnu xasimne aada buu xoogeeya salaadu kol hadday ruuxa cudurdaarlaan uga tagto hadduu camdi ugaba tago dembigaa ka weyn uu galay oo qado iyada laleeyahy waa waajibaya ama kama hagaagayso oo dee taasoo qada kuma waajib aha buu leeyahay bal markaa sheekhu wuxuu kaba cabira wahada khadaun min qaa'ili wajahaala arrinkaasi waa khata ruuxiisa yidhi ee jahaale bal waxaan leenahay kolley dee masaladii waj kala yeelatay waqtiyadoodii daahiriye khilaafkoodu baabay ahayd oo kale ibnu xazmi malaa dee rag midhan haddii laga soo naqliyo kale oo kale ibnu xazmina waa xoogeeye dee markii dambe laakiin masaladii waxaa tabaniyey oo tan aadna de ugaba hadlay ibnu taymiya isaguna fataawihiisa ibnulqayimna kolley ibnu cabdilbaro masalada aada ugaba hadlay oo dee jaanibkan iyo waxyaalaha keenaya ruuxa cabdigoo taba inuu qadayo umuuro badan tiriyey kitaabkiisan kitaab usalaad isagoo hadalkaa ibnulqayim ab abu cumarna me ibncabdilbarna tatabucaya ee arrinkiisa ahaa markii dambe khulaasadu inaan qadaasi jirin ama arrinkan dee saaxib fiqi sunayada iyada kalaamkooda soo naqliyo la arkana in badan oo qoloyinkan imaka fatwoota iyo waxyaalo dee arrintaas labadaa imaam oo kale iyo dee taas inay masaladii wej kalaba yeelatee bal waxaan leenahay jamaahiir ulculamaa iyo waxa weeyaan qowlkoodu kan weeye in daahiriya marka hore ay u tiirin jireen lakin de maanta aimada aan sheegayana qowlkoodu bal tama weyaan oo kollay dee xujadoodana waxaa kaba midata nawowi imaka uu dhigtay iyo dee umuuro kaleo waa masale aad sideeda a utatabuci kartaan kollayna malaa meelona waan idin tilmaamayba lakin de hadalkana wahada khaba-un min kayrahu jahaalatun ciddii uu radiyayo kolle cid aan ahayn baaba imaka qowlkii leh iyaguna xujajooday leeyihiin lakin bal waxaan leenahay taasi waa masaladu kollay masalo weyn baaba iskaba noqotay oo hadalkeedu badayo waktiyo dambana dadku ay aad u yar baxtay aan lana tatabuco hadalkuna uu hadalkeeduba batay xadiis dheer baa inoo bilaabmaya markii hore dhexdan gaadhsi baan lahaa lakin insha allahu tacaala kol haduu isaga labada labadiisa xadis laba xadiis oo dhaadheer weeyo ma xadiiska cimraan ibn xusein iyo xadiiska abu qataada waxyaalaha kale saraacna waa baabkanun insha allahu tacalana habeen dambe kitaabka waktiga joojin jira gaadhay bal waxaan isku daynaa anaan dhamayn doona biidn illahi tacaala habeen dambena kitaabka waa inoo joogsan doonaa allah subxaana wa tacala ala aclam